wax laga xishooda ma ahan qofka aad dhaliilsan tahay inaad u mahadcelisid halkan waxaan uga mahadcelinayaa xarakada al-shabaab waxaan ku ammaanayaa dagaalka ay kula jirto ciidamada ajnebiga ah ee dhibaatada ku haya ummadda soomaaliyeed markii ay ajnebigu dalka yimaadeen waxaa kordhay dhibaatooyin aan horay u jiri jirin waxay xireen waddooyinkii waxaa batay fasaadka tuugadii ayaa xoogaysatay faqriga iyo gaajada ayaa korortay marba marka ka dambaysana xaaladda ayay kasii darayaan gobolkan oo ay degan yihiin qabiilo dhowr ah wuxuu ka mid yahay boqcooyinka lagula soo dagaalamay gumaystayaashii dalka kusoo duulay wuxuuna leeyahay halyeeyo caan ah oo magac iyo maamuus ku dhex leh ummadda soomaaliyeed waxaa ka mid ah sheekh xasan barsane wuxuu ahaa geesi soomaaliyeed waa halgamaagii weynaa ee ka hortegay ciidanka gumaysiga talyaaniga waxaa lagu xusuustaa mowqifkiisii saliimka ahaa iyo sidii uu uga jawaabay dalabkii uga yimid madaxii gumaystaha kadib markii uu wada shaqayn iyo daacadnimo ka dalbaday wuxuu ku yidhi aniga way isoo gaartay warqadaadii waana fahmay waxay ka koobneed oo dhan laakiin waa qasab inaan ku ogeysiiyo inaan annagu addeeci doonin awaamiirtaada iyo inaanan ku biiri doonin ururkaada dowladdiina sharci u gooni ah ayay leedahay annagana mid gaar ah ayaannu leenahay ma aqbalayna sharci aanan ka ahayn sharcigeenna waana sharciga allah iyo nebigiisa moxamed sala allahu calayhi wasalam sidoo kale haliyeeyadii gobolka waxaa ka mid ahaa xasan geedi abtow oo caan ku ahaa abaabulka bulshada waxaa aad looga yaqiinay koonfurta soomaaliya gaar ahaan gobollada ku dhow banaadirtii hore shabeellaha dhexe shabeellaha hoose iyo galgaduud qabaa'ilka gobolka ayaana iyaguna ahaa kuwo geesinimo iyo gobonnimo ku tilmaamnaa waxaan tusaale usoo qaadan karaa qabiilka moobleen cusmaan oo alle kadib iyagu ahaa kuwii itoobiya ka badbaadiyey inay qabsadaan xeebta banaadir markii ay kula dagaalameen degmada balcad oo lagu magacaabi jiray taytayley iyo hareeraheeda kuna guulaysteen inay ka reebtaan ciidan maxaabiis ah oo ay addoome ka dhigteen beerahana ku falan jireen taariikhdaas ayaa ka mid ah kuwa aan ku faanno macallinkeenna taariikhda oo mar weliba ku halqabsaday taariikhdu iyada ayaa isu soo celisa waxaan rajaynayaa inay ayaamihii quruxda badnaa soo laabtaan oo dadkaygu guul iyo libin ku gaaraan waxaan kaloon hambalyo u dirayaa degmooyinka iyo deegaanada xorta ah ee shabeellaha dhexe magaalooyinka gumaystuhu haystana waxaan u rajaynayaa inay xoroobaan inshaa allah maxaan u dhaliili jiray al-shabaab anigu waxaan ahay nin dhallinyaro ah oo cilmiga ganacsiga ku soo bartay dalka hindiya halkaas ayaan waxaan ku arki jiray maroodiyaal waaweyn oo rabaayad ah oo la ii sheegay in aad loo tababaray markii ay yaryaraayeen waxaan arkay maroodi weyn oo ay xasilooni darri ka muuqato oo markaad aragta aad ka baqayso ninkii lahaa ayaan weydiiyey waxa ku dhacay wuxuu ii sheegay inuu haraadsan yahay waxaan ku idhi muu biyahaas cabo waa biyo toban tallaabo u jira markaas buu ii sheegay inuusan dhaqaaqi karin sababtuna ay tahay inay lugta uga xiran tahay silsilad laakiin ogow silsiladu geed ama meelna kuma xirna haddii uu dhaqaaqana wuu socon karayaa wax caqabad ahna kuma noqonayso oo aanan ka ahayn inay ka daba laadlaado oo ka daba shanqarayso hase ahaatee wuxuu markiisii hore u bartay in geed lagu xiro sidii ayuuna iskala qabsaday inta aanan qorin maqaalkan ayaan fakaray waxaan isiri ka fiirso waxaad qorayso ma jiri karaan wax un taageero u noqon kara al-shabaab intaa kadib haddana waxaan isweydiiyey axmedeeyow al-shabaab waad dhaliishaaye horta maxaad ku dhaliishaa habeen ayay ahayd waxaan iska damiyey nalkii qolka iigu shidhnaa waxaan isku kala bixiyey sariirta maskaxda markaan ka shaqaysiiyeyna waxaa ii soo baxday in al-shabaab aan iska dhaliilo bilaa sabab oo aysan jirin qodobo cadcad oo aan keligood ku fogeyn karo dhaliisha al-shabaab ayaa ii gashay sida maroodigii aan hindiya kusoo arkay oo kale muddo toban sano ah ayaa waxaa iga dulqaylinaya idaacado siyaasiyiin iyo wadaaddo taageersan ajnebiga oo ku celcelinaya cadowga xagjirka nabaddiidka iyo wixii la mid ah soomaalidu gaar ahaan reer banaadirigu waxay ku mahmahaan haddaad kaligaa waalan tahay wareer waaye haddiise lagula waalan yahay wanaag waaye wariyayaashii dhexdhexaadnimada sheeganayay ayaa xitaa waayahan isticmaalaya ereyga xagjidhka oo ah erey bixin ay inoo soo meeriyeen reer galbeedka al-shabaab waxaan u sheegayaa beenta iyo dicaayadda waxaa ka xoog badan ficiladiinna haddaad dadaalka sidaan kusii wadaan maalinba koox dadka ka mida oo sidayda oo kale ah ayaa wax fahmaya waxaan hubaa inaad taariikh fiican uga tegaysaan ummadda ogaada ambiyadii uu alla soo diray ayaa lahaa cadow gardarro ku maagaya iyo dad uu marin habaabiyey fircown ayaad ogtihiin sidii uu u harowsan jiray qoomkiisa islamarkaana uu nebi muuse uga horkeeni jiray waxaa macruuf ah in halgamayaashii dalka soo maray ay lahaayeen dad mucaarad ku ah oo gumaystaha kala safta sayid maxamed ayaana la dhihi jiray wuu waalan yahay maantana qof kastaa ku faana xataa raggii dabadhilifyadu dhaleen halgamayaashii hore waxaad uga duwan tihiin inaad taageero badan oo dhanka shacabka ah haysataan maadaama ay jirta isgaarsiin casri ah oo sababtay inaysan sii jiri karin beenta ugu dambeyn waxaan idiin rajaynayaa guul haddii aan shalay ahaa nin walaalkiin ah oo idin dhaliila haddana aan garanaynin wuxuu idinku dhaliilayay waxaan maanta ahay nin walaalkiin ah oo idin jecel islamarkaana og wuxuu idin jecel yahay